go-aanka ka soo baxay wasaaradda amniga oo ay ka hadleen dhinacyo kala duwan ayay dowladdu ku sheegtay mid ay kula soconayso hubka ay dadka haystaan sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga puntland cawil mataan
ujeeddada shirkan waxay ahayd in dhammaan hubka la xakameeyo lana diiwaangeliyo siyaasaddii xakamaynta hubkana waa naga diyaarsan tahay wasaarad ahaan dhammaan shirkadaha gaar loo leeyahay iyo shirkadaha kaleba oo dhammaan ka shaqeeya allaamaha amniga dhammaan dadka mas-uuliyiinta ah ganacsatada waxgaradka mas-uuliyiinta dhammaan inay bilaabanayso diiwaangelintii hubka ayna ka bilaabanayso wasaaradda amniga iyadoo ay diiwaan gelinayso oo laftigeeda qaybteeda ka hadanayso wasaaradda maaliyadda marka dhammaan waxaan faraynaa inay diiwaan gashadaan hubkooda sharciyaystaan cid alle ciddii aan u hogaansamin waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan sababtoo ah qof walba isagii danta ugu jidha inuu hubkiisa diiwaan gashado oo sharciyaysto fayska horena waxaa laga bilaabayaa hubka shirkaduhu haystaan hubka gacanta shacabka ku jira oo qoryaha yararka ah waxaan runaa marka in shacabkuna qaybtii uga qaataan dan baa ugu jidha dhammaan in aynu hubka diiwaan gelino uusan qofku hub sharci darra ah uusan magaalada la dhex mari karin sharciyeenta hubka sidoo kale waxaa dhanka dowladda ka soo galaya daqli waxaana sidoo kale goobta ka hadlay agaasimaha canshuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda cabdiqaadir liibaan
dhammaan xafiisyadii wasaaradda amniga iyo wasaaradda maaliyaddu ku shaqayn lahaayeen ee gobolada waa diyaarsan yihiin cid kasta oo ganacsigooda ku ilaalisa hubka fudud ee gacantooda ku jira waxaa la rabaa inay soo diiwaangeliyaan laga bilaabo maanta bishu tahay sagaaliyo toban qolyaha ganacsigooda ku ilaaliya hubka qolyaha ka shaqeeya sukuuradka ee shirkadaha ah dhammaan cid kasta oo hub gacanta ku hayso oo maslaxadooda ku ilaaliya ganacsi waa inay si ugu dhaqbasaa badan hubkooda usoo diiwaangeliyaan wixii intaa ka baxsan ee aan soo diiwaangashan ee sidata hub sharci darra ah ama ku ilaalinaysa ganacsigeeda ee la helo dee waajibaadka shaqo ee laga leeyaha laga fushanayaa waxaan u sheegaynaa xafiisyadaasu inay shaqaynayaan afar iyo labaatanka saacba joogaanna shaqaalihii iyo dadkii technicalka ee diyaarka u ahaa dhanka hay-adaha amniga oo iyagana ka hadlay goobta ayaa ka digay inaan la isticmaali karin hub aan sharciyaysnayn sida shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo shacabka intaba xakamaynta hubka waa arrin muhiimad weyn u leh ummadda soomaaliyeed jiritaankeeda hubkaasi maanta go-aan baa laga gaaray waxaana la farayaa loona sheegayaa dadka haysta hubka ah ak forty sevenka iyo jitrega iyo bastooladaha inay wasaaradda meeshay u cadintay yimaadaan sharciyaystaan ciddii markaa loo arko inay mas-uuliyadda hubkaa qaadi karto boolisku waajibaadkiisa shaqo buu ka fushanayaa arrimahaas hawsha iyada ah hubku waa waxa ina gaarsiiyey meel aynu ka shallaynayno arrinta sharciyeenta hubka oo aan wax ka weydiiya dadka sida ay u arkaan ayay aragtidooda ka dhiibteen magacaygu waa maxamed axmed maxamed waxa aan meediyaha iyo baraha bulshooyinka ka arkayay dowladda puntland oo hadeer after labaatan iyo lix sano kadib dhehaysa hubka hala sharciyeeyo waxaan moodahay inay soo wado inay dhehayso wax huba yaan la qaadan yaan la arag qof hubsita sharciyadaasa ka soo baxay oo ay aruuriso waa hala islaayo hala isdilo wixii doonaa la isku sameeyo shalay maalin doonaad baa halkaa waaa baabuurba halka lagu qabsaday oo xagga lagu qabsaday waxaas waxaa waaye hubkaa sharci darrada oo la haysto ay hadda leedahay hala sharciyeeyo wax aan ka sugeynay ma aha meeshii ay ka ururin lahayd ee ohan lama arki kara ay urur lahayd oo bay waxay noo keentay hadalkaas dowladdu ha ka noqoto caqligayna kuma ciyaari kartay dadka badankii ayaa hubaysan waxaana shacabka ay u arkaan haysashada hubka khatar xoogan oo amniga waxyeeleynaysa nuux muuse birjeeb v o a garowe